assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu intiinii nala socotay waxaan horay u baahinay qaybta koowaad ee barnaamij taxana ah oo ciwaankiisu yahay ceelbaraf iyo ciidamada burundi barnaamijkan oo aan ceelbaraf ka soo diyaarinay waxa uu ku saabsan yahay weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku xasuuqday qaar ka mida ciidamada burundi oo halkaasi fariisimo ku lahaa isbeddelka iminka ka jira deegaanka iyo aragtida bulshada ku nool qaybta labaad ee barnaamijkan waxaan ku eegaynaa dhibaatooyin ciidamada burundi ay geesteen mar laba toddobaad kadib ay kusoo noqdeen calbaraf xilli ay baadigoobayeen meydadka saaxiibadood waxaana soo jeedinaya cabdulaahi soomaali
boobaha markii lala dhiciyo qoriga baasuuke bambaanaduna ay qaraxdayba ay orad bilaabeene wax baxsaday ma laha oo dhammaan bowdada jabane bakhtigoodiibaa boqol ka tegay welina bacdheere bahalkii balxadaybaa ducayn buriduu helaya bulaanbula sideedii miyaa babah laga siiye laba toddobaad kadib dagaalkii lagu dilay askarta cagacageynaysa boqol iyo siddeetan amaba ka badan ee ka dhacay ceel baraf waxaa dib ugu soo noqday qaar ka mid a ciidamada burundi oo lasoo canaantay laguna soo amray inay keenaan midadka saaxiibadood waxay halkan soo gaareen iyadoo baqdin darano ka muuqato sida dadka deegaanku ay sheegayaan diyaaradaha dagaalka ayaa kor ka ilaalinayay ciidamadan waxaanay aaminsanaayeen in guutooyin ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay xerada gudaheeda iyo nawaxigeedaba ku diyaarsan yihiin waxaa xusud mudan in lacag magdhow ah oo la siiyo dowladaha askartu soomaaliya kaga dhimato aan la helin haddii waxa loogu yeero qaramada midoobay aan la tusin meydadka askarta taa ayaana qayb ka eed waxyaabaha keenaya in ciidamada cabsanaya ee burundi mar kale lasoo diro ciidamada shisheeye ayaa waxa ay afduubteen amaba qafaasheen qaar ka mid ah bulshada deegaanka si ay u tusaan halkii saaxiibadood lagu aasay ninkii dab ku gubtaa dambe iska carare eh nafta ayaa askarta burundi waxay u diiday in xerada meydadka saaxiibadood ay dhex daadsan yihiin ay soo galaan amaba ay cagta dhex dhigaan waxaa xusid mudan in qaar badanoo dadkii ay soo qafaasheen ka mid ah iyo kuwo kaleba ay jirdil u geysteen dadka lasoo afduubay ayay ku amreen in iyagu ay xerada galaan oo ay soo saareen meydadka saaxiibadood laakiin waxaa loo geeyey meydadka toddoba askari oo keliya waxaana loo sheegay in intaa oo keliya uuna ay arkeen waxa ay dib u laabteen iyagoo toddobadaa askari sida laakiin xaqiiqda ayaa ah in xerada dhexdeeda ay ku aasan yihiin inta badan ciidamadii burundi ee la laayay kuwaas oo badeelo lagula rogay ama lagula xaaray carradii marka hore ay difaaca ka dhiganayeen abwaan bashiir xasan hiiraale waa xog ogaal warkan uu sheegayana waxaa jira ilo kala duwan oo aan ka xaqiijiyey laba toddobaad kadib ay ciidanka burundi mar soo laabteen maxay doonayeen maxay sahaleen waxay doonayeen sida n kulley aan ugu maqaalahan ku maqalnay inay baktigii meesha ka yiilay ay qaadaan baktigii maadaama ay ku guuleysa waayeen n waa waa laabteen dad ay dhibaateeyeen waa jiraan oo iy qabteen iska socdo iska masaafur ay iy qabteen jirdileen ay dhibaateeyeen gobolka hor hadda isbitaal jiro gobolna uu jeejeefo yaalo dadkaasuna waa jiryaa wax meydadkooda kamid ma way heleen wallay toddoba inay qaadeen aan naloo sheegay dadka ay qabteen ay ku bixiyeen dad masaakiin ay soo qabteen iyo miidkii natusa baktigii natusa toddoba qofood inay toddoba miid bixiyeen inta kaleetana ay waayeen dhulkana ay ku jiraan sida bakti ahaan laysaga sidii cudur si ilaa cudur looga qaadin laysaga duuge laysaga kaay ay waayeen fursaduna iyo sii weysay cabsi aawadeeda ay u raadi waayeen toddoba xaba inay qaadeen aan naloo sheegay dadka qafaalna in ay qasbanaayeen ka soko waxay u adkaysan waayeen qurunka ka soo baxayay xerada iyo godadka ay faagayeen ee ciidamadu ay ku aasnaayeen taas ayaana keentay in ay ku doodaan in toddoba meyd oo keliya ay heleen wixii kalena ay waayeen sida uu sheegayo abuukar xasan oo sida soo socota isla barnaamijkan uga hadli doona jirdil meerbeel keenay oo burundigu ay nin ay qaraaba yihiin u geysteen dad badane waxay ku qofeen lafa oo qurumahoo boolihii ay ku jiraan ay ku qodfeen ase waxay yidhahdeen lafa kadaya dad urur tarxe uun kawaxawaay ka bataya dadka lagu qodayay saas dadka haddaad keeni weysin waydin dhameyhaynaa halayidhi dadku urkaas wax badanay kasoo naqdeen waydin dhameyhaynaa saasay noo sheegeen haddaad keeni weysiin dadkii oo waxawahay meeshaas la geeyey haddaad keeni weysiin markii saddexaaday keeneen walax ay soo baxsheen dadkana meesha waa ku jiraan laakiin waa u cabsadeen oo urkaasay u adkaysa waayeen markaan arkay dadkaas qaar ka mid ahoon la sheekaystay waxay yidhaahdeen toddobaan bixinay aan ka hayaa
kuwo kaloo tiro badan carada oo ku duugnay waa ka buuxaan waa ka buuxaan weli waa ka buuxaan laakiin dadkaas u adkaysa waayeen urkay u adkaysa waayeen toddobadaasay usoo bixiyeen marka waxay yidhahdeen intaana arag intaana arag iyagu marka ma dadka unbay u dirayeen mase si toosay xerada u dhex galeen ma gelin xerada iyagu bannaankay ka joogeen yidhaahdeen hal xabo askari lugta soo ma gelinin waxaa jooga yidhaahdeen ununka bisaagan galana dhahayna yidhahdeen xerada waaba ka cabsaayana yidhahdeen annaga nagu qasbayn oo xerada gudaha ma gelayn ma u gelin bannaankay ka dhoobnaayna yidhi marka taasaa keentay dee inay eh, midajka loo meesha yaala dee intaan yar uun loo geeyay intaas loo geeyo saasaa cabsidooda ay geli waayaan xawahayga ah keentay Iy- iyagana intaas lagu eh, lagu ajarayoo saas la dhahay oo la yidhi anagu ma keeni karna ileen dadka urka uma adkaysan karaan reer ceelbaraf ma hilmaansan dakanada burundigu ay ka galeen sababtoo ah waxay ka dileen dad haween iyo nin waayeel ah ay ku jireen waxaa waaye dadka maalintaas kabacdi naga dhintay waxaa waayey eh, hadda aan anigu soo koobi karoon ogaal u leeyahay Eh, inta la jirdilay horta waa badan yihiin ilaa adiga waxa waa jirdilku waxaan eh, afar hal biri ahe- eh, waxay aheeday ninkaana la jiray saddexna meelay aheed toddobada jirdilay aheeday Eh, lixna dhimasho waay lix qofood weeda dhimashada lix qofood waay dhimasho imisaa rag imisaa dumar waxaa raga eh, afar aa raga eh, saddexna waa- eh, labana waxaa waaye dumar waay waaya dadkaa laba marka gabdhood yaryar laba gabdhoodoo yaryar waaye labo
magacyadooda waxaad xusi kartaa ma ku jiraan amaad garanaysa waa shay waayiil aha ku jiray oo hadda aan garan karo oo la yidhaahdo eh, sheekh yuusuf sheekh cali xusaan la yidhaahdo marka dadkaa xaggee ku dileen intaad xasuusato waxay ku dileen deegaanka hareerkiisa deegaanka hareerkiisa kolley uma dheereen deegaanka jawi ka koobnaa deegaanka hareerkiisa basay ku dileen sida aad horey u maqasheen dad ciidamada shisheeye ay rasaas ku dhaawaceen iyo kuwo jirdil ay u geysteen ayaa waxaa loo qaaday isbitaallo ku yaala magaalada muqdisho si loogu daweeyo xeelbaraf gudaheeda waxaan ku booqday faarax yuusuf cariif oo ciidamada burundi ay meyd ahaan uga tageen kadib markii muddo saacada ah ay si xiriir ah u jirdilayeen markii aan la kulmayo wuxuu ahaa nin garabka laga hayo si loo soo firisiiyo jardiinkii qorshuhu uu ahaa in aan ku wareysto waxa uu tusameele jirkiisa ka mid ah oo dhaawacyadii shisheeyuu u geystay ay ka muuqdaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
magacaaga ole master فارح يوسف عريف faarax yuusuf cariif eh, kusoo dhowow idaacadda islaamiga eh, alfurqaan eh, bal halka aad joogto iyo en, waxa aad ka cabanayso ها ceelbaraf aan joogaa aniga agagaarkiisaan jooga deegaanka ceelbaraf aan ahay ciidamo shisheeye ah habeen gurigayga igu soo weeraray habeen toban saac ahay igu yimideen oo yey yihiin ciidamadaas ciidanka burundi hay gurigaa xagee ku yaalla gurigayga beledka beledka ceelbaraf oo qadka dhinaca bari ka xiga oo oo magaalada geeskeeda ahaa magaalada geeskeeda si wacan Eh, habeenkii waa ka gambadhay waa waagaa igu korba iyo kuwaga socday dhufeysiga horgaleen haddii waaga beri dhufeysiga korgaleen haddii dhufeysiga horgaleen waxaa siri xabadaa meesha laga bilaabo amaad baxdaa hod ka kudaa orodki waa waafa ka waayey olaan lug ka ahay oo lug tabcan ka ahay oon lug la-ay orodki waa ka faka waay way qabteen majiis baa taa masa nabar waxbaa jug baa kaa gaadha markaas jiismihii baaburanka soo dhaca hadda ka hor asaasinta waxay ka gaareen saasinta ka ordi karin ama jug dhowba amase waa mid hore oo xogaa baabuurka afar sano waa laga joogaa ka soco way qabteen afar xabaan ahayn saddex laba anug waxay aheeday cilmo hadda oo qaangaara ay aheeday halna odada oo ahay afartan isku kaan xaraabeeyeen waxawaayey meelayna geysteen ciidan dhabarjibina ah noogala tegay kisti karna waxaa loo diray xerooyinka beledka loo diray oo waa xerooyinkii toddobaad iyo ka hor lagu xasuuqay ee ciidamada kale ee burundi waxaa loo diray si fiican dhabarjibintii haddii maaragtaa kisti beledki gashay oo maaragtaa ay ku ahay isyaqa isaga yaqaaneen anaka markaasaa tumo tumo nagu bil- nagula bilaabay oo dilow oo garaacid garaaciddaa nagula bilaabay garaacid markii laydin qabtay koowaad een, maxaa li- maxay idin weydiiyeen waxay yihiin waxaad tihiin kulli oo shabaab baad yiitrin yihiin waxaa waaye meeshan gaalada burundiga lagu dilay idig waxaa dilay oo maaragta adiga waa yihiin shabaabaad ka madax tahay aday ku leeyihiin anay leeyihiin si wacan waxaan aniga guri gurigaanan joogaa waxaa waaye gurigana iska leehay shabaabna waxaa waaye aniga ma ihi Eh, run runtood ma eedo adugu al-shabaab ma ka tirsanta aniga muslimiinta waxaan ahay maaragt muslimiinta deegaantan ahay oo laakiin askari al-shabaab ka tirsan ma tihin as- asgarisa ma ihi aniga si fiican marka waxaa waaye sidaasay u qabteen aniga weji sunnadayda iyo maaragtaa waxay u ekaaday dadka muslimiinta oo owan wanaagsan ay u ekaaday kan waa shabaabka huban oo nalaayiri saddexda kale oo labada wiiloo dhallinyarada iyo odagana maxay ku yidhaahdeen adoogana waxay yihiin adoogana waxaa waaye adigana ulaa lagu arkay korkiisa fiir lagu arkay walax nabarra uga yiile waxay yihiin adiga waxaa waaye sidaasad maaragtaa weerarkiyaad ba ku jirtayba oo weerarkii hore nagula soo oo weerarayaad ku jirtay yihiin maxay ahayn waxyaabaha marka odaga dushiisa ku yiili marka marshiisa nabarro oo kasoo dhashay ayaa ku yiilo daawo ay ku taaltaale daawo ka muuqato si fiican oo nabarro oo bu- oo jirro caadi ah waxaa jira caadi ah si fiican ay wiilashana adiga wiilal yaree hal waxaa waaye indhihiisabaa godgod ku jira waxay yihiin adiga mujaahidaa taha si fiican halna waa yaray asiga lama taaban kii kale waa adkiisa waa sidii laii dilaya haddii lay qaraacayo oo la- gaalada isugay tagta afar nin isuu kay tagta saddexna hore iga celiysa la- halna uu- usha loo dhiibayahay haddii hal ku daala kale loo dhiibayahay waa yaabay wuxuu siri nafta waa ka bixi rabtaa marka adiga waa lagugu xijaa ways qaadi canug xabadaa laga daba riday waa ilaahay waa gifsi wuu carar wuu cararay si wacan kii kaleeta walax un haraatiyaa mugya u lama marin ilaahay naxariistiisa canuga da-yaro u ahay waa qangaan qangaarin u ahay ani adoogii adooga waa xogay wiga ronay laakiin aniga waxawaaye saa-ida mihii dhimashaa liiga tegay wuxuu hosta ka xariiqeen goor dambe oo ciidamada shisheeye goobta ka tageen goobta laga soo qaaday haddii beledka laga keeno dadkii oo beledkii laga soo waday oo leesu keeno dadkii mihiyaa laga qaaday kidi markaas mihi laga qaaday haddii mihiyaa ciidankii dadkiiyaa lay dhex dhigay oo lasoo qabtaa lay dhex dhigay dadkii markii lay fasaxayaa laga soo qaaday meeshii dadkii alla- een, lagu dhex dhego maxay yihiin dadkii soomaaliyeed ee beledka laga soo qabtay macnaha dad kale soo qafaaleen Ha, dad badanaa laga soo qabtaa beledka oo waxna maaragtay kusoo qodqodeen dadkii laga dilay iyo lafuri kusoo qodqodeen waxnay maaragta wax usoo unsaari waxnay soo tumeen laakiin hadda wax oo maaragta tabcaana beledka kama keenin Ee, dadkii kale ma la soo garaaca iyagana waa lasoo qaraacay laakiin sida aniga iyo mid lamid ahoo aniga dhimashaa laiga tegay ma ahayn dad socdo lugiisa ku socdo ahay markaad leedahay dhimashaa laiga tegay macnaha ma een, muddo dheer baa lagu garaacay laba saacadood lay qaraacaya laba saacadood waxaa lagu bilaabay shan saac iyo walax adiga markaa saacadan isla saacadda ulaha jibshee adiga oon adiga sideed saac meelaha sana dadkii oo laga ke- beledka laga keenaya lay kor keena markaas ilaa inta udhexaysa lagu garaacay intaas waa lay qaraacaya dhimashaa lagaga tegay Ma- ma- maxay ahaayeen wax lagu garaacay marka ulcenka ah laba ulood oo waxay ahayn adooga uu watay oo dhul dhibaya iyo ul bakoora kabacdi uli haddii la-deenne manqaray wateen waxay soo fasheen geedihii meelaha ku yiilay ay soo fasheen oo cagaarhay oo xooganay oo xoolo ku hirgeli jireen oo daaqsa jireen ay ula waaweyn ka soo goosteen olaa haweenka soo goosteen si wacan olihii sida laygu babdhibayay gacamo hore ku daaleen hadday ku daaleenna waa dhintay yireen afka iyo indhaha ciid iga xaareen markaasaa ilaahay maarata dadkii kaleeto oo beledka laga soo qabto u keenay markaasaa dadkii dad fayaaba ku jiray oo xoog uliha mihi laga qaaday si wacan markii haddii oraxdu dhacdona la fasaxay haddana hore laga qaaday beledka laga qaaday marka iyagu waxay islaahay ninkan waa u dhintay oo u dhintay islaahayeen Haye, marka dadkii goormay fasaxeen dadkii oraxda markay dhacday fasaxeen fudhaciisa iyo ku baxayeen ay fasaxeen si wacan markaasaa mishi laga qaaday alxamdulilah ilaahay Wa- marka adigu markii een, ay meyd ahaankaaga tegayeen miyaa macnaha miyaad ogaal beesh waan ru- suuxay nafta hunguryaha soo gasho neefta baa horaja ubax wahaysa waa oo dhimasha aniga naf anigaba dhimasha isku tiriyey oo waa noolaa isma dhilahayn naftii fi adiga oon waqti kulaylna waa ahaaday biyo ma haysatid ulle lagu wadaa aniga maragta waxaa waaye ikana waaye haddaan meel aan ka nuuxsahin oo meel walba aan ka nuuxsahin waa saasoo ku dhintay dhahan marka laakiin aniga haddii oo maaragta aan layax qaaday ee biyo laysiiyey waa waa waa soo nafnaqayo oo adiga Go- goormeed ogaal toosa yeelata marka waxaan ogaal qadibiladka lay keeno lay duray oo lay qubeeyo oo lay wax layga waxeeyo oo adiga dhiig ju- laygu duray xanuun baabiye laygu duray markaas ka bacdi aan dadkii kala aqoonsadhay oon istiri meeshan goormaa timid subaxdi dambe tawaa caawadii waaba dadku waa kala habaawiyey qof isu imaaysa ma lahayn ilaa habeenkii ogaal ma lahayn miyaa macnaha?
habeenkii meelaha iska ilay ogaal ma lahayn sida lay sheegay waxawaaye subaxdii baa layga mooto layga qaaday beledka lay geeyey iyadoo lay xanuun baabiyaa laygu duray iyadoo lay qubayhay markaasaa indhaha kala qaaday markaasaan dadkii i qubayhay aan arkay oo subaxdii dambe ah oo subaxdii dambe laba saaca abuukar xasan oo codkiisa aad horay u maqasheen asaga iyo faarax yuusuf cariif waa dad qaraabo dhow ah waana ninka iminka gacanta ku haya oo u qidmeeya waa ninkii garabka ka hayay markii aan la kulmayey ee aan waraysanayay wuxuu sheegayaa in markii hore uu helay xog sheegaysa in faarax uu dhintay laakiin aakhirkii uu ogaaday in uu nool yahay balse uu tabcaan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu Eh, ninkan aan wareysanayay oo maaragtay een, waxyaaladu ay gaadhay een, ninka garab ka hayaa taa hadda oo magacaa abuukar xasanaa la yidhaha maxaad isu tihiin abtigayaa dhalay see xaaladiisu ahayd bal maalmihii een, markii la garaacay iyo bal jawigiisa nooga war Eh, jawgiisu maalintii la galay oo subaxdii gaalada ay galeen waxaan maqlay oy garaaceen Eh, gacantaa lagu haaya halay dhahay faarax yuusuf Eh, marka aan maqlay qof la arkaba anugu waa iska cararnay oo ciyaalaan meesha anigunan gacmo ka qabta asaan isuma dhoweyn xaafadu yahaan aan aniguna dhinac ula baxay markaan diyaaradii wixii arkay Eh, markaan iyo gaaladana aan maqlay socodkeeda haddaan maqlay waxaa dhacday eh, maalintii hirtii xilli ahaa waxaa lay dhahay faarax inuu nool yahay ma sugna saakay sida loo qaraacaya si caadi ma ahayn wiilkiisa hoyariis ay asigay ahaayeen iyo laba kale oo wadaad oo shacab ayakuna ah marka haddii aan maqlay jawgiisu waxaan isdhahay kulley aadina ma kartid hadda ninkaas oo cadowga gacanta ugu jiraa Ee, asagana waxa uu hayay maaragtay dhib baa gaaray ilaahay bal ha u maaragtay ha u sakhiro wixii gaara marka sidaas maqlay ordhicigii dambe waaba dhintaa la dhahay kabacdi haddana inay been tahay waxaa lee sheegay habeenkii fiidkii oo meel looga tegay meeshii looga tegay aan kasoo garab galay sideydin hadda gacanta ugu hayaan ula jiraa qaabku u soo naxay wax nooga sheekeeya asagoo hadda wuxuu ii sheegay saacadaha qaar inuusan ogaan lahayn Ee, ogaal ma lahaynoo xilliyadii hore waxaa waaye waqti adiga toddobaada wax ogaal ah oo fiican ma lahaynin amba dhaqaaq wanaagsana waxaa xaw ahayga adiga een, ee, lix maalmood miyaa kabacdi aan waxaan ku arkay inuu xoogay uu soo ee, taaqayo gacanta soo nuuxayo amba uu si hadalkiisu si fasiixa ii soo naqanayo Ee, markaan arkay intii kabacdi heeday adiga kaniiniyaal iyo cirbada xoogaa qalijiya wax saasa aan maaragtay ee, la isticmaalaynay kolley meesha hadda wax uun saasoo caafimaad fiican oo hadda la garan karo ma yaalaane Ee, marka intaasay dhacday adiga intii kadib heeday xoogay si tartiib tartiib ah u soo hagaagayay aakhirkii isfadhiisiyo weli waa fadhiisiyey fadhigii waxaan arkay kabacdi asigoo garabka iga qaba masuusha iga idhahayo si wacan marka hadda musqusha waad gei kartaa garabka antaan ka qabdho masuusha waa gii karaa laakiin itaalka liisoo hadda fiican kuma tii karo fadhiga ku dukadaa maya fadhiga ku dukanayaa how salaada wuxuu ku dukadaa fadhigiisa maahan ee hadda wax istaaga isma celi kara keligiis dhaqaalaha qoyskan oo liita awgii ayay u suurogeli weysay in dhibbanaha loo qaado muqdisho iyo meelo kale oo la mid ah ee isbitaalladu ay ka furan yihiin dadka soomaaliyeed ee ku dhageysanaya ee loogu sheekeeya ciidanka shisheeye way wanaagsan yihiin maxaad leedahay adigaa ilan hadda dhibanihii dhibanayaasha ugu daray ka mid ah
aniga waxaan leeyahay Dadka wax- socda.
wixii ay maaragta ii tiri karaan oo cabasho aniga igu- iigu yimaadiin waa u baahanahay oo maaragta haddii ay gacan sii karaan waa un baahanahay oo nin tabaalaysan oo soomaaliya oo aan maaragta dhibanan ah aniga si wanaagsan marka haddii waxay geli karaan waa u baahanahay haddii ay maaragta waxaan kaloon sheegaha haddii waxay qofta haddii gacan kusii karta waa loo baahan yahay aniga nin tabaalaysan isdaawi karin ah oo aan eh, xamar eh, waxaad u aadi weysay iyo dhakhtar een, inaadan een, qarash eh, kuga filan haysa haa baabuurkaba iska bixi ma karo ilaahay ha ha ku caafiyo een, tusi bal meelaha ee nabaradu kaaga yaalaan adoo raalli ah iminka waxaan doonayaa inaan eego bal meelaha nabaradu kaaga yaalaan jirkiisa shaatigabuu yar een, ayuu banaynayaa halkan mm, dhabarka qaarka dambe meelo meelo go-ay oo ushi goysay ku taala runta nabara ah xaqiiqda waa wax laga xumaado waxyeelada ciidanka shisheeye u geystaan ka muuqda allah waxaan kaaga rajaynaynaa inuu ku caafiyo inkastoo waxgaradka amaba intaan mangaabka ahayn ay og yihiin in ciidamada shisheeye soomaaliya ku joogaan duulaan gumaysi oo wejyo badan la diinla dirirkuna uu ugu horeeyo haddana waxaa ummadda loo sheegaa in ay nabad ilaalin yihiin sida aan goobjoog u ahayn dhowr iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey ciidamadani waxa ay ku duuleen deegaano nabadu ay ka jirtay oo shareecada islaamka lagu xukumayay si ay uga suuliyaan kadibna waxay ka geysteen dhibaatooyin fara badan durbadiiba meelaha ay la wareegaan waxaa ka bilaabanayay dhibaatooyin kala duwan oo iyagu ay sabab u yihiin sida inay dadka dilaan colaadda qabiilka isticmaalka maandooriyaha iyo dhibaatooyin kale intaba deegaanka ceelbaraf ciidamada burundi waxay ku soo duuleen oo ay la wareegeen lix sano iyo dhowr bilood ka hor bulshada ceelbaraf waxa ay sheegayaan inaanay arag cid nabad u ilaalinaysa waxay isku qabsadaan ay u aadi jireen deegaanada xarakada shabaabulmujaahidiin ay ka taliso sida uu tilmaamayo nabadan cabdulaahi maxamed cadow ahe anagu anu- anigu waxaan ogahay in deegaanadaas oo ceelbaraf ay saas ahaayeen intii meesha ay aan joognane wax kitaab wax ku xukumaya ama laba qofood oo isdilaysa ama laba qofood oo isdhacaysa in aan cid hadda ay- een- een fiirinaysa oo wax u kala qaadaysana ayna jirin inta markaa een, aan ceelbaraf joognay waxaa labadii qofood oo oo meel wax yar isku qabatay shareecada islaamka oo eh, wilaayada islaamiga fiido baa loo xugun tegayey ummad hadday muslim tahane waxay ku qanacsantahay in diinteeda lagu kala saaro safar dheeraan geli jirnay hadda ilaahay amarkiis labadii qofoodoo wax isku qabsata oo shay isku qabsata alluhu wuxuu leeyahay fa in tanaasactum fiihi shay-in farudduuhu ila llahi warasuul kitaabkiyaa noo soo dhowaada ciidamadii loo sheegay inay nabad ilaalin yihiin ayaa reer ceelbaraf iyo bulshada lamidka kala dagaalamay amniga waxayna ugu dareen inay qaarkood ay dilaan sida uu sheegayo abuukar xasan anigu nabadda hadda haddaan aan fiirinay ba haddan oo aan aragnay la kulankii aan la kulanno qaabkii koowaad oo naga soo bilaabay nabad ilaalin waaye waa maqlayna laakiin inay nabadda nagala dagaaleen aad u qabtaa hoo anugu nabaddii dad iyaguna dilaayaan nabaday naga ilaalayaan haddan anugu maba arkin ay noo ilaalayan ma arkin inay nabadda nagala dirirayaan aanba u aragna haddii ay dil uu nooga yimid ee, waxaan aragnay in xowahaygi nabadda nalakala diriraya saasaan u qaadanay diidba meeshii laysjir dilaayo oo aan leysdhehayn waxuu ahay dadkan waa dad shacaba waa dadkii aan xukumayna haddaan la dhehaynin oo dadkii layska dilaayo waxaan u qaadan in nabadda nalakala ilaal- nalaka ilaalaho aan nabadna loo ilaalihay saasaan u aragna anigu marka wax nabad ilaalin leeya waa nabad ka ilaalin nabadka ilaalin saasaan u aragnay haddiiba dilkii oo iska jiro oo cid kaala hadlaysanayna aana arkayno hadda ka doodayso ka qaylaysa nabaddaa laydinka ilaalaha nagasho maa nabad laydinku ilaalisho maaha nagu shacabkii aan iska nahay ile meesha deegaanka waxaan leeyahay eh, soomaaliya ha ogaato inaan nabadka ilaalin ay tahay oo nabad ilaalin aysan jirin nabadka ilaalin waaye nabad ilaaliyaal ma jiraan hadday jiraanne waxaa la arki lahay cid een, dadka shacabka ah oo masaakiinta ah ee la gumaysanayo oo saan loo dhigayo ka hadlaaya qaaraa la iska diyaarad lagu duqeeyaa xoolaha iyo dadka lagu duqeeya aan meelaha ka maqli jirnay dadaa la jirdila annaga maanta ay nagu kow tahay wax ka hadlayaan horena uma maqal haddana ma aragna wax naga hadlaya jiiq naga dhahay dhibana faarax yuusuf cariif waxa uu ka mid ahaa dadka dhagahooda lagu shubay in ciidamada shisheeye ay nabad ilaalin u joogaan inkastoo laga yaabo inuu horay ugu baraarugsanaana haddana asiga iyo dadka la midka ahi waxay cadow u arkaan ciddii iminka ciidamada shisheeye ee sidai ay u garaacayeen meyd ahaanta uga tegay nabad ilaalin ku sheegta amaba ugu yeerta adeeg nabadaada miyaa la ilaaliyay mase dhibaata lagu geysta aniga anigaba nabad anaba lagaga tegay dhimasha oo la dilay aniga si nabad leh waxaan sameeya nabad ayaa ii ilaashay aniga intaan nabad ku haya dhabarka iyo madaxa waxaa ii daran dhabarka qaarka dambe ta ambistay ka ah magaalooyin badan oo ay horay duulaan ugu qabsadeen ciidamada shisheeye sida kuwa etoobiya kuwa burundi kuwa uganda iyo kuwa kenya iyo dhinacyada kale ee caawinaya ayaa mar kale dib u soo galay gacanta xarakada shabaab ulmujaahidiin ceelbaraf iminka waxay ka mid tahay kuwa ugu dambeeya ee calanka tawxiidka laga taagay ee gudaha iyo dibaddaba si weyn looga hadal hayo eelbaraf rag baa galo kufriga gubay jirkoodiiye jiddigeed nasaarada rag ba gowracow nacaye jallada eebbe weeyo haddaan gacan sarraynaaye
reer ceelbaraf iyo dadka la midka ah iminka wixii ka dambeeya ciddii ku tiraahda ciidamada shisheeye waa nabadiid amaba waa nabadka ilaalin waxa laga yaabaa inay isfahmaan amaba ay isla jaan qaadaan laakiinse ciddii u sheegtay warkii hore ee midhihiisa sunta ahaa la gurtay kaas oo ahaa in ay nabad ilaalin yihiin waxaa cad in ay laba jid kala marayaan amaba ay iska hor imaanayaan xasan maxamed oo ah nin waayeela horeyna codkiisa aad u maqasheen ayaa waxa uu sheegayaa war micnihiisu uu yahay in iminka saxansaxa nabadeed ay soo gashay xasan wuxuu aaminsan yahay in shisheeyuhu ay rabeen in ay ubadka ka gaalaysiiyaan waxaan dareemaynaa leer caafimaad hadda marka niman oo waddanka u dhalan oo dhibaato badan ay ahaayeen nimankan ilaahayaana um- aa- aa naga dul saaray iyo mujaahidiinta alxamdulilah alxamdulilah ilaahan ku mahadin si fiican maxaa dhibaat ku qabteen intay idinla joogeen dariiqada anay taagnaayeen dariiq walba ilmaha walax bay ina kaala yidhaahna ilmaha yaryaray wax ku basaraayeen marka dhibaato ay nagu haayeen Eh, macnaha nin ayaa waxbaysan nacna ayaa waxbaysinay maxay kaga gol leeyihiin oo lagu yiri Ma- maxay tahay anuga yare marka uun aasihaaye wax uun in- si uu u bedelo oo ilmahaas allayle sidaas uga dan lahay ilaahayna kuma guulin waa nagala qab way guuldareysteen wax tacaamul oo toose miyaad la laheedeen wax tacaamul ahon anu kula lahayn ma leh dariiqaday taagnaayeen ee, sida caruurtaasay muga naga fahan dadka waaweyn walaxu kartaa caruurtaan aad ugala shakina inay fasaadiyaan ka baqaysa fasahaadiyaan abwaan bashiir xasan hiiraale oo dhinaca kalena nabadoon ah muddo lix sano ah halkan maalin cadcag sooma dhigin laakiinse habeenkii ayuu marmar dhumaalaysi ku imaan jiray tani waxay caddayn u tahay in dadka deegaanku badankooda ay wanaagsan yihiin maadaama ninkan iyo dadka la midka ah aanay warbixin ka dhan ah shisheeyaha u gey jirin amaba inta garbuuduubaan asigoo nool aanay u geynin sida ay horay ugu kaceen dad liita oo meelaha qaar ku nool kuwaas oo shisheeyaha la shaqeeya iminka waxaa si xorriyad loogu joogaa gurigiisa oo sidaan horay u soo sheegnay uu inagu marti qaaday aniga iyo re kaleba xaqiiqdu waxay tahay in iminka uu nabad haysto kuwa la sheegaya inay nabad ilaalin yihiinna ay nabad darro u sideen waxay joogeen ciidamada burundi markaan kuu sheego waqtiga ay joogeen lix bilood lix sano iyo afar bilood intaas baa ka maqnay gurigeyga ilaa inaan dhuumaaleysa ku imaado maadaama qabiilka meesha jooga asu dad muslimiina yahay anigoo aan ka dhashay mar alaala markaan soo galnaan cid hadda i tiftifaysanba i sheegaysa aysan jirin lix bilood iyo lix sano iyo afar bilood aan ka maqnay maqnaashadoodii naga baxeen oo kolley uun kolley islaamku islaamku naga dul qaaday ilaahay amarkiisana ay ku ahaatane waxaan dareemaynaa farxad iyo raynrayn waxaan dareemaynaa dhibaatadii nagu hayan waxaa ka mid a inaan maxkamadda islaamka oo dadku eh, loo loo dacwo tago ay socod naga jirtay ilaa boqol kilomitir meeshaas aan u dacwoohaynay labadii qofood oo isgashay amba wixii layska iska galanaan meeshaas walaayada aan u aadaynay alxamdulilah maadaama ayna kurtimi dadka muslimiinta iyo maxkamadii nala dul keenay iyo kolley islaamkii waxaan dareemaynaa alxamdulilah fursad aada u qaaliya oo aan ilaahay uun- aan ku ammaanan yahay dibadeerna dadka muslimiinta ah iyo dadka umoogtahay aad naga dul qaaday cadaawadaas alxamdulilah farxaddaas aan dareemaynaa.
sidoo kale waxa uu sawir guud ka bixinayaa bal sida xaalka ceelbaraf uu yahay wakhtiga waraysigan aan qaadayay ما شاء الله ما شاء الله راهي اسلامك كتاغن مغالده dhexdeeda calanka tawxiidka ka taagan ee, aad ay u faraxsan tahay waa shidan tahay dadkii oo moqinka ii soo laabatay burundiga intay meelaha yimideen iyo laab soo- qaxay waa soo laabtay beledku waa shidan ganacsigiisu waa shidan yahay fursaddu waa waa taagan tahay alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan aadaan u farax aan u faraxsan aan barwaaqaysana bulshada ceelbaraf waxay allah uga mahadcelinayaan in uu ka dulqaaday shisheeyihii muddada dheer gumaysiga ku hayay isbeddel faa'iida leh oo fiicana ka dhacay marka aad muslimeen baa nala joogta hadda anagoo jidadkiina waa noo furmeen oo ay taagnaayeen oo ilmaha ku fasaaday waxaa waaye gaala kolba hadday na dul joogtay ee inaga tagtay ilaahay aan ku mahadaynaa Ee, dadkii muslimeen ahay oo moogtahay awel meesha u dhasho muslimaan tahay ay noo yimideen Een, beledku xoogaa aad iyo aad u inta u dhammaa tuugadiyaa tagtay dadkii muqaadaraadkaa tegey ilaahay mahadiisa aad iyo aad baa masaajidaha lagu haliilay markaan waaya dad baaba idinka tegay miya yaa dadkii haa oo dadkaas ku tiirsanay oo amba gaalada ahaa ee gaalada jirka ahay amba ay fasaadka ehelka waa fasaadka iyo muqaadaraadka iyo balaayada shaqada kulahay dhan waa iska tageen sidii muga dad nadiifa isku soo heray een nabadgelyada balka warnamay xagga nabadgelyadana waa okay waa tuuga waa tagtay iyaduna waa nafe- lafeeday u yaabtay waa baxday indhargaradka deegaanku waxa ay sheegayaan inay ku qanacsan yihiin maamulka xarakada shabaabul mujaahidiin ee iminka talada ceelbaraf la wareegay kaas oo maamula inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya reer ceelbaraf waxay rabaan in shareecada islaamka lagu xukumo wixii lidku ahna meesha laga saaro waxa ay sheegayaan inaanay aqbali doonin la shaqaynta qolo shareecada islaamka kasoo horjeeda nabadoon cabdulaahi maxamed cadow oo ka mid ah hogaamiyaasha deegaanka ayaa ka mid ah dadkii warkaasi ii sheegay intii aan ku guda jiray diyaarinta barnaamijkan ciwaankiisu uu yahay ceelbaraf iyo ciidamadii burundi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, magacaaga cabdulaahi maxamed cadow ahay meesha aan joogno waa degmada ceel baraf ee aaday u degan tahay xaaladaheedu nicmooyinkii faraha badnaayo ilaahay nicamtiisa ka mid ahay nicmooyin ka mid ahaan haysanaa Ee, aadaan u fiicannahay Ee, ilaahayaa ku mahadsan in dowladda islaamiga ah mar kale ceel baraf ay ku soo noqoto xarakada shabaabulmujaahidiin in marka deegaankii ay amnigiisu sugan yahay ee diintii macruufka laysfaraayo munkarka layska reebayo aad iyo aadaan arinkaas u qanacsannahay haddii aan nahay ummad islaama ilaahay wuxuu nagu cabaysaday diin waxaanan aninku mar kastaba jecelnahon soo dhoweyhaynaa diinta oo ilaahay nagu adoonsaday iyo ahalkeeda waxaana soo dhoweyhaynaa xarakada tulmujaahidiin al-shabaab waxaan ku qanacsannahay haddaan nahay deegaanka ceelbaraf eh, in eh, ummad diin noo wada oo diinta dadka ku ku dhaqaysa oo ku maamulaysa oo macruufka faraysa ummadda munkarkana ka reebaysa in ay maanta nala joogaan aadaan ugu qanacsannahay aslanbana aninku haddaan nahay deegaanka ceelbaraf cidaan diin eh, nagu maamulayn oon diinta islaamka oon dhaqan gelihayn oo si aslanba raalli kama noqonayno haddaan nahay deegaanka ceelbaraf Eh, marka annagu intaas ayaan ogahay aad ayo aad yaanan ugu qanacsannahay arrinkaas
ciidamada burundi oo ka cabsi qaba in weerarkii ceelbaraf ka dhacay oo kale uu qabsado ayaa muddo yar kadib dagaalkii ceelbaraf waxay ka guureen deegaanka haanta sheekh oo hoostaga degmada balcad intaa ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa qaybta labaad ee barnaamijka imtixaanaha ah, ciwaankiisuna uu yahay ceelbaraf iyo ciidamadii burundi insha allah intaanu qaybta saddexaad ku kulmayno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh boobaha markii lala dhiciyo qoriga baasuuke bambaanaduna ay qaraxday bay orod bilaabeene wax baxsaday ma laha oo dhammaan bowdada jabane bakhtigoodiibaa boqol ka tegay welina bacdhere bahalkii balxaday baa ducayn buridu helaye bulaanbula sideedii miyaa babah laga siiye